wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug oo ay weheliyaan maamulka degmada guriceel iyo mas-uuliyiin kale ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha iskuul cusub oo gaar u ah gabdhaha magaalada guriceel munaasabada dhagax dhigga ayaa ka dhacday goobta la qorsheeyey in laga hirgeliyo iskuulka waxaana ka qayb galay odayaal dhaqameed waalidiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta ayaa sheegay in iskuulka cusub uu qeyb ka yahay dadaalada dowladda galmudug ay ugu jirto horumarinta waxbarashada gabdhaha si loo helo bulsho waxbaratay gaar ahaan qeybaha haweenka oo mararka qaar la kulma caqabado gaar ah oo dhinaca waxbarashada qaar kamida mas-uuliyiintii ka qeyb galay munaasabada dhagax dhigga ayaa ka warbixiyey dhagax dhigga waxaa loogu talagalay in gabdhaha waxbaranaya enrolmentigooda uu kordho waana la ogyahay gabdhaha wacyiga maanta meesha laga joogo waxaana la rabaa maanta maadaama ay gabdhaha iyo wiilasha isku meel wax ku wada dhigan jireen in la helo iskuul gabdhaha u qaasa oo gabdhaha macalimiin gabdhahana la keeno waxaan rajaynayaa gacanna inaad caruurtiinni wax ku bartaan gacanna ayniugu shaqeeyaan gacanna horumarintii iyo deegaankii ay ka qayb qaadato qof kasta oo waxbarta deegaanka micnuhu kusoo kordhinaya
waxay bilaaw u tahay hawshaan runtii in waxbarashada awoodda la isugu geeyo horumar wuxuu ka dambeeyaa markii wax la barto waxbarashada gadaasheed ayaa horumar laga shaqayn karaa marka in dadka reer gurcayaal guud ahaan waxaan rabaa inaan u rajeeyo inaan ka wada faa'iidaysanno oo iskuulkan si gaar ah gabdhaha loo dhisaayana inuu noqdo mid sidii loogu talagalay looga faa'iidaysto haddii ilaah yidhaahdo ka deegaan ahaanna saasaan ballan qaadayna haddii ilaah yidhaahdo aadaa umaadsan in gabdhihii laga qaybgeliyo waxbarashada in gabdhihii la keeno ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo macnaheedu ayay tahay dadku dee waa ka siman yahay magta laakiin kama sinno qof aqoon leh oo waxbartay iyo qof aan waxba baran ma sinno gabadha markay waxbartay wiilka waxbartay waxay sii dheerto fadliga sii dheerto waxa waaye waxay soo saaray generation dan oo maaragtaa dalka iyo dadka anfacayo sababtoo ah wakhtiga ugu badan ilmuhu waxay la qaataan hooyada hooyo waxbarata marka haddii la helo waxaa soo baxaaya jiil fiican oo ayagana tacliin iyo dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda inay waxtaraan diyaar u ah waana sababtaas sababta annagu haddeertaan aan u doorannay mashruucan g b ga injineerka siduu hadda sheegayba iskoolka halkan laga rabo waa iskool casriya oo si casriya u dhisan oo gabdhaha keliya ay leeyihiin loogu talagalay gabar keliya inay wax ku barato hadduu ilaahay idma inta shaqadiisu socoto dee injineerkii barnaamijka mashruuca g b ga wasaaradda u qaabilsanaa oo hadda halkan hadaljeedinta ku lahaa isaga kormeer badan koleba ku samayn doono wasaaraddan isaga injineer u ah waxaan rajaynayaa in hadduu ilaaha idmo iskool qurux badan oo wanaagsan oo magaalada iyo dadkuba ay yidhaahdaan mashruucaasu mashruuca yatiilna waaye oo wax fiican noo reebay inuu iskoolkaas halkan ka soo baxo